Waxaa heer gabagabada maraya dhismaha wadada isku xirta deegaanada galbeed ee gobolka Hiiraan iyo Beledweyne oo dhowaan la bilaabay dhismaheeda. Dhismaha wadadan ayaa ah mid muhiim u ah gaadiidka isaga kala goosha magaalada Beledweyne iyo deegaanada galbeed ee gobolka Hiiraan. Cabdiraxmaan Cilmi Canshuur oo kamid ah mas-uuliyiinta kambaniga iskaashi oo fulinaysa dhismaha wadadan ayaa ka warbixiyay halka uu maraya dhismahan.
waxaan kasoo bilaabnay kow wadada waa laba kilomitir wadada farqidaah sideed boqoloo mitir laami waaye kun iyo laba boqolna waxaa waa carakaabo hawsha hadda si fiican ay noogu maraysaa kow waxaan kasoo bilaabnay wadada in carada iyo aan ka xaaqno in labaatan iyo shan konton sinti aan qodnay labaatan iyo shan sinti dhagaxa soo saarnay waa waxaa la saaray carakaabo labaatan iyo shan kaloo dhagaxa saarnay already hadda konton sinti dhagaxna waa noo saaran tahay layerkii koowaad labaad saddexaad waa saarnay layerkii ugu dambeeya maraynaa waxaa noo dhiman oo keliya hadda waa gabagabo hadduu ilaa hiraa drinagekii oo biyomareenkii wadada labada dhinac wuu noo dhiman yahay oo gabagabo waa asigana waa rajaynaynaa sida u dhaqsiyaha badan inaan ku gabagabayno waxaa noo dhiman stagekii kale ugu dambeeya oo last layer ah oo carakaabo iyo shamiito la isku qasaa kaa markuu noo dhammaado hadduu ilaa hiraa waxaa ku xiga garaafelkii jaayigii jaayiga markuu dhammaaday kadib laamigii waa marka waxaan rajaynaynaa hadduu ilaa hiraa shaqa qurux badan dhinaca kale nabadoon cabdiwahaad duqow oo kamid ah nabadoonada magaalada beledweyne iyo mid ka mid ah ganacsatada magaalada ayaa ka warbixiyey dhibaatada markii hore ay ku qabi jireen wadadan kambaniga staahil uu ka shaqa bilaabay maalinkuu ka shaqa bilaabay siday ahayd ilaahay subxaana qaadirka garan kara dhul cariiri ee bulshada rayidka marka hore ay isku qaban qaabisay oo maxaan ku rahaaye ay wax ay dhigatay dhagax ay dhigatay oo jaay dhigatay meeshay ku ekeed waa laba kilomitir ay ahayd labada kilomitir maxaan ku rahaaye sirac iyo saxariir iyo maxaan ku rahay saa ilaahayow maxay tahay xaalada leeyahay ayaa maxaan ku rahay ilaahay kambaniga keenay qof yar iyo qof weyn inta ka qayb qaadatay oo inay hawshaan wax ka qabtaan aniga oo kalo sababtoo ah wadadan way burbursanaan jirtay wada burbursan oo biyaha meydka halkaasaa garab looga soo qaadi jiray ilaa buurahaasaa garab lagu wada jiray alxamdulilah hadda waa maasha allah waay waa noo socotaa insha allahu tacaala inta kasii dhimanna insha allahu tacala in noola sii geeya rajaynaynaa wadadan ayaa ahayd mid markii hore ay dhibaato ku qabeen gaadiidleyda iyo weliba bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne